wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo dhallinyaradaasi in xirfado la bara dhallinyarada xoojinta ciyaaraha loo qabto kooxaha kala duwan ee ka dhisan deegaanada iyo degmooyinka jubbaland iyo in la qabto barnaamijyo ay dhallinyaradu hibadooda kusoo bandhigayaan dhanka kale wasaaradda ayaa wada diyaarinta sharciga dhallinyarada kaas oo hadda meel wanaagsan maraya sidaa ay madaxda wasaaraddu sheegeen agaasimaha wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha jubbaland cabdulaahi axmed caweer ayaa sheegay in wasaaraddu ay qabatay howlo badan kuwaas oo lagu horumarinayo dhallinyarada reer jubbaland sidoo kalena waxa uu ka hadlay sharciga dhallinyarada ee wasaaraddu soo saarayso
ugu harayn la fariisanay hay-adaha inta badan la shaqeeyo ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland annagoo kala fariisanay sidii aan u wada shaqeyn lahayn iyo sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada reer jubbaland iyo iyo sportiskaba sidoo kale waxaan qabanay jubbaland guud ahaan ku cusbaa gaar ahaana reer kismaayo ku cusbaa waxa la yiraahdo kismaayo god talent oo runtii ay naga taageerisay hay-ad la yiraahdo l w f oon halkan uga mahad celinayo kismaayo god talent wuxuu ku salaysan yahay oo ahaa in hibada dhalinyarada sare loo qaado dhalinyarada la dhiirageliyo dhalinyaro markii la leeyahay waad ogtihiin adduunka waxay ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaanu markaasi aanu kismaayo god talent uu focuska noo saarahayay saddex qaybood oo kale ah inaan sportiskii ku horumarino in dhinaca kale aan aadno sportisku uu baaxad weyn dhinaca gabdhihin aan aadno basketball aanu ayno qabanay sidoo kaleeto dhinaca kale waxaan aadna haddana talentadii iyo hibadii dhalinyarada oo dhaqankii dhaqanka markii la leeyahay waxaa ka mid ah qofka in hawl alabuurkiisa soo bandhigo oo gabayga gabayaasha oo kale waxaa ka mid oo kaleeto waxaa loo yaqaano artistka ama qofka inuu farshaxankiisa uu soo bandhigo hibada dhalinyarada qofka dhalinyarada in loogu faa'iidaysto ee ka mid yihi waxaa ka mid ah dhaqanka kaleoo ay tahay qofka inuu dhaqankii soomaaliyeed uu soo bandhigo oo sidii dhaantadii iyo saarkii iyo wixii soomaali lagu yaqaanay uu soo bandhigo marka intaas baan intaan xafiiska joognay baa noo hirgashay sidoo kale waxaanu ku hanweynahay oo hadda qabanqaamadiisa noo marayo sharcigii dhalinyarada oo asaga drafti ah oo aan rajayna insha allahu tacaala hadda bilooyinkan soo soco inaan consultationiisa samayno dhanna handara hay-adihii loogu talagalay ee baarlamaanka iyo golay wasiirada ila mariyo kadibna uu madaxweyneha saxiixo halkaas ayay wax noo marhayaan waxaan kaloo ku hami weynahay oo isna qabanqaabaysa noo socinaan sharciga dhallinyarada ee wasaaradda dhallinyarada jubbaland ay soo saarayso ayaa la rajeynayaa in dhowaan la dhammaystiro lana horgeeyo labada gole ee wasiirada iyo baarlamaanka jubbaland sidoo kalena loo sii gudbiyo madaxweynaha si uu u saxiixa kadibna la dhaqangeliyo